waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xasanow in adeer xanuunkan coronavirusku adduunyadii oo dhan buu saameeyey annaguna waxaan ka nahay dadka dadweynaha ummadaas ilaahay oo de uu saameeyaan qayb ka nahay somaali community oo australia jooga aad iyo aad buu saameyn xoog loogu yeeshay qoyskayga xataa aniga laftayda saameyn xagga dhaqaalaha ah iyo economic iyo dh shaqadii buu wax naga soo gaarsiiyey ma garat waa gartay guud ahaan communitigu sida wax u socdaan iyo wararku sida isu dabamarayaan iyo maalin walba wax soo cusboonaada ma ku baraarugsan yihiin ma la socdaan maxay ku sheekaystaan run ahaantii somaali community waxa waaye cidno uma maqna ceelno uma qodno ayaan u arkaa community aad iyo aad u ballaaran baa ku nool waddankan magaaladan melbourne australia guud ahaan ku nool marka waxa weeye horjoogayaal bay leeyihiin community walkers bay leeyihiin advocate wax la yidhaahdo wax u hadlahayo oo warbixin usoo gudbinaya oo afkooda luuqadooda wuxuu ugusoo gudbinaya sofa ma arkin meelna loo ka yeeray oo la yidhi awareness ama diyaar garow ama wacyigelin baa laidinka siinaya maanu arkin dadki soomaaliyeed waxay iska ahayn dad low galaasa ama inkamekooda la dhihi karo middle income ama low income la dhihi karo ayay ahaayeen iska xamaalatay ahaayeen boqolkiiba sagaashan iyo shan raggu tagsiilayaal dumarku shaqa iska ceyrceyrsadaan sida age care disability work waxsaa marka dadkii waxaa soo food saartay culays aad iyo aad u badan baa soo food saaray wax u doodahayo u ordahayo oo aniga ii imaadaya xaafiiskayga soo garaacaya anaa meel idinla garaacay ilaa hadda lehena maan arkin ma garat waa gartay aad bay u saameynaysaa gaar ahaan ragga soomaalidu uber iyo iyo iyo tagsi inay ka shaqaystaan layskuma hayo ee saameynta uu ku yeeshay xanuunkaanu idinka ahaan reerkiina ma ku aragtay muxuu yahay dadkase maxaa ag xaggee bay markaas u dhaqaalo u doonanayaan
aniga rili rieli gabadh saaxiibtay ah oo ka shaqayn jirtay isbitaal qaraabana aan nahay oo isbitaal hospitality waxaa la yidhahda ama restaurantiyaashii hoteelrada ka shaqayn jirtay oo weligeed aan dhowl qaadan dhoolna doonan ayaa daraad waxay igu tiri shaqadii baa le email baa la ii soo diray meelaan wax ka doontana ma aqaan oo aniga igaga soo raadsatay inaan macnaha tilmaamo ama aan meel u sheego aan dhaho bal halka iyo halkaas wax ka doono aqoon la-aan heerkay ka gaarto inay qof iska shaqaysan jirtay sidoo kale aniga familkayga wiilkayga oo kale ub inkastoo jaamacad nagu dhigtaa uber buu ku tuurtuuran jiray maalmaha uu jaamacadda uu ka joogo guriga oo ciyaalkiisa reerkiisa iyo kiradiisa uu ku dabaran jiray hadda gurigii iyo carruurtiibu timihiibu u xiirayaa gurigu iska dhex fadhiyaa ma garat waxaa kuusoo haray ragga soomaaliyeed tagsile tagsiilayaasha ah waan aqaanaa aad baan u aqaanaa waana arkay saakaa u dambeysay maanta waa wiil aniga ilaa macnaha aan arkay wuxuu igu yidhi tagsi baan waday wuxuu yidhi maantana shilin aan soo qabtay male kaaga darantee wuxuu yidhi waxa kalena soo food saaray buu yidhi oo cilad kale in macnaha message nin loo soo diro saaxiibadanada oo tag oo tag tagaa sida nimanka wada nin ka mid ah oo la yidhaahdo ninkaa meeshaa ka qaad waxuuna qabaa xanuunkii isbitaal gee arrinkaasaa nagu soo food saartay meelaan u dhaqaaqnaan la-aan oo cabsibaaba noosoo welwelkaasaaba taasaaba nooga daran bu yidhi waa gartay qof xanuunsan baa la yidhi qaad ha messagekibuu itusay wuxuu yidhi messagekan waxaa loo soo diray saaxiibkeen ama collegekeenna oo tagsiilo ah waxaa la yidhi qofkaas waa xanuunsan yahay xanuunkiibuu qabaa dhaktar gee miyuusan qofkaas xaq u lahayn in macnaha ambalaas qaado ama caaf qaybaha caafimaadka ula xiriiro meesha uu kala soo xiriiri lahaa qof maskiin oo dhacdhacahayo shaqa raadis oo oo feerkan iyo kaafikan lahoo xamaalata ahoo tagsiilaha inta loo soo diri lahaa
waa gartay guud ahaan xanuunkan cidda u nugul iyo sida dadka uu ugu dhaco iyo calaamadaha lagu garta iyo waxaas jaaliyadda guud ahaan ma ku baraarugsan tahay kula tahay
may sababtoo wax u sheegay oo awareness ama wacyigelin siiyey male ilaa dawladda nayuusyada arrimaha ay ka sheegayso ay ay dadku ka arkaan dee wixii ingiriis yaqaan intaan ingiriis aqoonin oo fahmaynin ayaa ka badan marka marka intii ingiriis taqaanaa dee way fahmaysaa oo informationka dawladdu bixinayso websiteyada iyo mediaha ay kusoo faafinayso ayay ka faa'iidaysan karaan laakiin intii kale oo ayaa u faa'iideynayo aan luuqada second language ba dadkaanu ku wada hadlaan second language baan ku hadalnaa marti dadku ma fahmayaan wax alaale wa marka dadkii afkooda u fasiri lahaa oo u turjumi lahaa oo warbixinta meel walba ay ku jirto uga soo saari lahaa meelaha dawladda soo ma ahan dadka wakiilada u ah ama community walkerska loo yaqaano oo dadka wakiilka u ah soo ma ahan dadka arrintaas soo may gabin arrintaa dadkaabaa gabaan isleeyahay anugu kolaba shaqsiyaantayda waa gartay websiteyo badanoo waxaa jira dowladdu leedahay oo luqado badan ama dowlad goboleedku hala ahaata ama tan federaalka oo luqado badan kusoo baxa laakiin soomaaligu kuma jiro maxaa sababay baad is leedahay waxaan isleeyahay arrintaas dawladda kollaba haddii wixii loo geeyo dhaho arrintaan iyo arrintaan baa dadka nagu afka u badan yahay ay fahmayaan luuqadan ha loogu qoro way samayn lahayd sida community-yaasha kaleba ay uga muuqdaan marka waxaa arrintaas gabay baan leeyahay dadka communitiga soomaalida horjoogaha u ah ama wakiilka u ah oo dawladda iyo ayaga isku xira ayaa arrintaa gaboo ka seexday ayaan leeyahay arrintaas neglected wax la yidhaahda ku sameeyey
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho